aadaad umahadsan tahay waxaa gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlada federaalka soomaaliya uu baydhabo soo gaaray shalay gelinkii dambe waxaana gudoonka baarlamaanka baydhabo uu kusugan yahay ilaa aawa waxaana kulamo gaargaara uu la yeelanaya siyaasiyiinta iyo waxgaradka kusugan magaalada baydhabo ee xarunta kutahay haba u badnaadaan guddiga farsamada ee dowlada soo magacowday ee wada dadaalka ku aadan in la dhiso maamul ka kooban saddex gobol sidoo kale waxaa xusid mudan in gudoomiyaha baarlamaanka uu maanta shaacin doono sababaha uu u yimid iyo maaragtay kulamada uu la qaatay guud ahaan odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada baydhabo siyaasiyiintan iyo waxgaradkan magaalada baydhabo uu kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka ma ognahay wax laga wada hadlay ilaa iyo hadda
ilaa iyo haddan wax la shaaciyey oo ma jiraan oo ku aadanaa in wadahadaladooda meel ay isugu yimaadeen balse waxaa gudoomiyaha baarlamaanka inta la xusuusto imaatinkiisa ku fatamaa in shirkii wadatashiga ahaa ee si wada jirta ay u fureen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka oo ahaa in shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ku wada hadlaan islamar ahaantana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalada si loo dhiso maamul lagu qanacsan yahay islamar ahaantana shacabka koonfur galbeed soomaaliya uhorseeda nabad iyo xasilooni inta badan waxaa la hadlayaa inuu ku qodsamo imaanshihiisa magaalada baydhabo arrimahaasi balse waxaa dadaal xowli ah ku socda iyo si dardar ku socda dhisida maamul ka kooban saddex gobol ay ka wadaan guddi farsamo ay soo magacowday dowlada federaalk soomaaliya dhanka kale waxaa muddooyinkana isu soo tarayay mudaharaadyo ay dhegayaan shacabka reer baydhabo ay ugu soo horjeedaan maamulkaasi dhisidiisa balse lama oga halka ay ku dambeyn doonaan dadaalada lagu doonayo in lagu dhiso maamul ka kooban saddex gobol ay yeelato baayo bakool iyo shabeellaha hoose
dhifafaalaha muuqda ma muujinayaan in dadaaladan soconaya in labada dhinac iskugu soo dhawaadaan oo hal maamul la sameeyo
maya aada ayaa loogu kala fog yahay fikradaha aada ayaa loogu kala fog yahay waxaa nilooga nuno maxamed oo ah madaxa maamulka saddexda gobol koonfur galbeed soomaaliya oo shalay ka fagaaro ka hadleeyay oo la hadleeyay shacabka ayaa sheegay in uusan marnaba ka tanaasulayn mawqif ah in la dhiso saddex lix gobol lix gobolna uu madax ka ahaado taasoo uu ku sheegay in ay tahay rabitaan shacab inuu kursiga ku fadhiyo taasina ay xaq tahay waa sida uu sheegay midoobe nuno maxamed shacabkuna waxay kuu muujinayaan marka aad aragto ayagoo caraysan oo wadooyinka isaga kala goosaya in ay aada ugu riyaaqsan yihiin maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya inta la xasuustana maamulkaasi waxaa si wada jira looga dhisay xarunta a b c ee magaalada baydhabo haatanna waxaa si dardarle ku socda maamulka saddexda gobol ay dowlada federaal islamar ahaantana la rabo in loo hirgeliyo shacabka ku nool saddexdan gobol bay boqol iyo shabeellaha hoose kasokow kulamadan iyo shirka kale oo heer gabgabaha maraya iga waran marka dhanka ammaanka banaanbaxyadan ka dhacaya magaalada baydhabo wax saameyn oo ay ku yeesheen
ma jiraan wax saameyn oo ay ku yeesheen ciidanka ammaanka waxa ay si dardarle usugayaan ammaanka magaalada baydhabo iyagoo ay xaqiijinayaan mana jiraan shaba oo ka dhacay baydhabo walow ay ka jiraan siyaasado isdiidan balse ma jiraan wax dhibaato ay u horseedayaan siyaasadaan isdiidanin shacabka reer baydhabo iyo inay xabad ka dhacdo magaalada baydhabo marka hadda maxaa ka jira
haatan adduunka iyo siyaasada ishaynta siyaasadeed ayaa weli taagan lama ogana halka ay afka u gelin doonaan siyaasadaha isdiidan ee ka taagan baydhabo balse waxaa si degdega usoo farageliyay sida la xasuusto dowlada federaaliga soomaaliya oo iyadu haatan sii wado maamulka walow uu jiray maamul saddex gobol ka koobanaa oo madaxweyne ka ahaa maxamed nuur madeer la sheegayna inuusan jirin maamulkaasi maamul lix gobolna uu jirin ay dhisayaan maamul ay dowladda ay dhisayso oo saddex gobol ka kooban balse weli waa laisku hayaa siyaasadii dhinac loo ayaa la la-yahay weli waa laisku dhegan yahay